bsm اllahi الرحmn الرaحim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wfiqna min اlأqwal واlأcmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo siddeetanaad ee suuratu aali cimraan allah waxau ihi subxaanah laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu agniyaa sanaktubu maa qaaluu waqatlahum اlanbiyaa sanaktubu maa qaluu waqatlahum اlanbiyaءa bgayri xaqi wanaquulu duuquu cadaab alxariiq haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay suu'u adabi lyahuudi maca allahi caza wajal wa waciidu llahi lahum edabdarradii yahuudi ay alle kula dhaqmeen iyo afxumaday ku hadleen iyo goodiga iyo waciidka odhaahdooda ka dhashay ee ku dhici doona oo markay alle ku yidhaahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu agniyaa ilaahay hadalkooda waa qoray iyo dunuubtay hore u galeenba abaalkooduna waa cadaab alxariiq in la dhadhansiiyo ay ku dhacaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen waxay aayaadku tilmaameen ana addunyaa daaru fanaa'in waibtilaa wa fadlu sabri in adduunyadu ay tahay daartii imtixaanka iyo ibtilaaga oo ay dhammaanayso oo weligeedba aanay baaqi noqonayn waxaa kaloo la tilmaamay sabirka iyo taqwadu fadliga iyo faa'iidada ay leeyihiin kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah waxaa la tilmaamay noolo kasta inuu dhandhamin doono dhimashada dabeed aakhiro marka la ysugu tago nin walba abaalkiisa oo waafiya farta laga saari doono dadkuna ay qaybsamayaan kuwo guulaysta oo jannada gala iyo kuwo guuldarraysta oo naarta iyo cadaabka la geliyo wain tasbiruu wa tattaquu fa inna dalika min casmi alumuur waxaa kaloo rabbi uu ka warramay tabiicatu ahli lkitaab nabdu lcuhuud wa bacdu sifaatihim wa caaqibatuhum waxaa la tilmaamay dhaqanka ahlulkitaabku inuu ahaa inay ballanka buriyaan oo kitaabka alle ay dhabarkooda ka tuuraan iyo sifaadkoodii xunxumaa wax ka mida ayaa la tilmaamay iyo cidhibtooda dambe waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun allah wuxuu halkaa ku tilmaamay ballantii lagaga qaaday kitaabka inay caddeeyaan inay ka baxeen oo aanay oofin bal waxaa lagu tilmaamay inay kitaabkii ka tuureen dhabarkooda fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waxaana culimmadu ku fasireen nabdiga iyo tuuristay kitaabka tuureen maaha kitaabka laftiisii intay soo qaadeen xagga dambe inay ka tuureen laakiin nabdu lkitaabi huwa nabdu lcamali bih kitaabka in la tuuray macnihiisu waxa weeye walow haba lagu qurxiyo guryaha iyo meheradaha oo meelo fiican ha la dhigo laakiin in lagu dhaqmi waayo ayaa ka turjumaysa in la tuuray oo aan lagu toosnayn oo shacbi oo taabiciinta ka mid ihi waxa uu yidhi fanabaduuhu waraa'a duhuurihim huwa bayna aydiihim yaqra'uunahu walaakin nabadu lcamala bih kitaabku hortooduu yaallaa waynay akhriyayaan laakiin waxay tuureen waa ku dhaqankiisii iyo tacaaliimtiisa inay ku toosnaadaan ibnu cuyaynana waxa uu lahaa adrajuuhu fi lxariiri waddiibaaj waxallowhu bidahabi waalfida walam yuxarimuu xaraamahu walam yuxilluu xalaalah waxay dhex geliyeen xariiro oo dahab iyo dheeman iyo fida ayay ku qurxiyeen kitaabka laakiin may xaaraansan wuxuu xarimay manay xalaashan wuxuu xalaaleeyey marka kitaabka in la qurxiyo oo dabcadiba dabcaday ka qurux badan tahay maktabadaha iyo mataabicdu ay ku tartamaan wax qiimaa yeelan maysa haddaan tacaaliimtiisa lagu toosnaan oo dadku si dhaba aanay ugu dhaqmin waayo canaanta ahlukitaabka la canaananayo waa canaan ku socotaa dadka muslimiinta ana hadday sifadaas oo kale sameeyaan oo haddii qur-aanka haba la qurxiyo ha laga barakaysto meheradaha iyo tukaamada ha la dhigto gidaarada iyo masaajidada ha lagu xardho oo ha lagu qorqoro dabacaadka midibatay ka qurux badan tahay ha la daabaco laakiin haddaan lagu dhaqmin waxa ku yaalla kitaabka waxa inagu rumoobay fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waayo nabdigu waa camal la'aan iyo dhaqan la'aan ee maaha kitaabkii oo la tuuray kitaabka jaldigiisa iyo xaashiyihiisa in la qurxiyana waxba qiima soo kordhin mayso wixii ku yaallayba haddii la dayaco oo amarkiisa aan la qaadan wuxuu diidayna aan laga tegin waxaa kaloo ku sugan aayaadka bacdu madaahir bacdu madaahiri alqudra alilaahiya waalwaxdaaniya muuqaallada tusinaya ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awooddiisa kaamilka ah muuqaallada tusinaya wax ka mid a oo makhluuqaadka waaweyn ee kowniga ah ka mid ah oo alla waxa uu yidhi ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaari laaayaati liuli lalbaab abuurista cirarkiiyo dhulalka iyo isweydaarashada habeenkiiyo maalinta waxa ku sugan calaamooyin waaweyn oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudrada iyo awoodda alleh waxaanay ugu sugan tahay kuwa caqliga fayow leh oo kuwa kuwaantoobaya wax ku qaadanaya ah maaha cid walba ulul albaabkana sifaadkooda waxaa lagu tiriyey aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen cadamu aliqtiraari biquwati alkufaari wa tasallutihim wa caaqibatu dalik inaan lagu kadsoomin ama aan lagu dagmin dhaqdhaqaaqa iyo gedgadoonka iyo ganacsi xoog iyo xoolaba gaalo waxay rogroganayaan inaan waxba lagu dagmin oon lagu lugoyn waayo dee waxaa uga dambaysaa waa cidhib xumo iyo cadaab hanti u ah oo ay ku hoydaan aakhiro laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliilun huma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad waxaa kaloo ku sugan jazaau lmuttaqiina min almu'miniina wa ahli lkitaab kuwa mu'miniinta ah iyo kuwii ahlu kitaabkee iyaguna rumeeyey kitaabkii hore iyo kii dambaba abaalka iyo wanaagga ay leeyihiin aakhiro iyo jannooyinkay gelayaan laakin aladiina ataqow rabbahum lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar ilaa qowlih wa ina min ahli lkitaabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khaashiciina lilah waxaa la tilmaamay kuwii ahlu kitaabka ahaana inay ka mid yihiin nimankii yahuudeed sida cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid oo kale iyo nimankii nasaarada sida boqorkii najaashi oo kale labada qoloba waxaa ka mid ah laman yu'minu billahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhim khaashiciina lilah oo waa kuwo kitaabkoodii hore iyo ka dambe labadaba rumeeyey laba ajarna helaya waxaa lagu khatimay suuradda almru bاlsabri wاlmusaabarati wاlmuraabata wa taqwa allahi caza wajal in la sabro gaaladana lala sabirtamo oo sabirka lagaga qaalib noqdo xuduudda iyo furimaha gaalada lala wadaagana la ilaaliyo oo la adkeeyo ilaahayna laga baqo si guusha loo gaadho allah waxa uhi laqad samica allah lawallaahi qad samica allahu ilaahay waa maqlay waa maqal khaasa oo samaacu tahdiidin wa waciid oo samaacii masmuucaadkee guud ahaan wax kastoo lagu hadle alla uu maqlaye looma jeedo ee waa maqal gaaroo hanjabaad iyo goodi xambaarsan oo ilaahay kuwan hadalkooda waa maqlay abaalkoodaanu marinayaa weeyi sida waxa weeyaan waxa weeyaan samaacii kale ee samaacu alqabuul waalijaaba rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim iyo samica allahu liman xamidahu waa samaaca qabuulin wa ijaaba waana samaac gaar ah kanna waa samaacu tahdiidin wa waciid oo waa maqal gaara oo goodi iyo hanjabaada oo kuwaa in la ciqaabayo oo cadaab alle ay halisu yihiin ayaa la tilmaamayaa allah waxa u ihi laqad samica walle dhab ahaan buu u maqlay allahu alle qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha alla faqiirun waa caydh wanaxnu anakuna akhniyaa hodan baanu nahay sanaktubu akhniyaa waa waqfi laazima sanaktubu waa jumlo cusub oo istinaafiyo oo la bilaabanayo waayo haddii la xidhiidhin lahaa waxaa la moodi lahaa maquululqowlka waxay yidhaahdeen wuxuu ku eg yahay in allaha faqiirun wanaxnu akhniyaa waa maquululqowl waxay yidhaahdeen haddii la xidhiidhin lahaa waxaa la moodi lahaa sanaktubuna waxay yidhaahdeen inay tahay mana aha markaasaynu horeba u tilmaannay wuquufta iyo ibtidaaga qur-aanku macaanida kelimaadkay la socdaan markaasi aan taa loo moodin akhniyaa waa waqfi laazima sanaktubuna waa jumlo hor loo la bilaabanayo alla waxa u ihi sanaktubu waanu qoraynaa maa qaaluu ay qowlahum hadalkooda ay ku hadleen oo maadu in masteriye laga dhigo qaalada qaaluudana master laga keeno si masterka masterka loogu cadfo ayaa wanaagsan oo la yidhaa sanagtuu maa qaaluu ay qawlahum wa qatlahum laba master oo isku cadfanay u noqdaan mawsuulna waa laga dhigi karaayo ma ladii qaaluuhu kay yidhaahdeen waanu qori laakiin masteriyada kuwad sanagtubu waanu qori baa alla yidhi maa qaaluu ay qowlahum hadalkooda ay ku hadleen iyo wa qatlahum dilkooda ay dileen alambiyaaa ambiyada ay dileen bikayri xaqin xaqdarre ay ku dileen nebi kastoo la dilaana xaqdarre uunbaa lagu dilay oo ku xaq lagu dilaa ma jiro laakiin waa sifatun kaashifa oo waxaa lasii kashfinayaa uun xaqdarrada iyo dulmiga ay ku dileen wanaquulu waxaananu ku odhanaynaaba alla yidhi duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiqi ay ilmuxriq kii wax gubayey cadaabkiisa dhandhamiya oo alxariiq jamalku waxa uu ku awilayaa bimacna almuxriq oo ka waxgubo ah marka kii waxgubayey cadaabkiisa dhandhamiya ayaanu ku odhanaynaa daalika cadaabkaasina haabitun wuxuu ugu sugnaadoo ugu dhacayaa bimaa bisababi maa shay sababkii kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiinu daalika ay daalika alcadaabu almuxriq cadaabkaa waxgubayaa haabitun wuxuu idinku sugnaaday bimaa qadamad bisababi maa qadamad waxay hormarsatay sababkiisa aydiikum gacmihiinu ay hormarsadeen iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh laysa aanu ahaanin bidallaamin ay bidii dulmin dulmi mid u saaxiiba oo lilcabiidi addoommadiisa dulminaya oo suyuuti waxa uu soo qadarayaa dallaamka ay bidii dulmin wuxuu tilmaamayaa in loo jeeda nisbe oo yacni mid dulmi loo nisbeeyo ama loo aaneeyo alle ma aha waxaanu ishaarayaa dallaamkan oo amhilatulmubaalaqa ah maanta baabkiisii inaan laga macnaynayn oo aanu joogin oo muraadku inaanu ahayn dulmi badane waayo amhilatulmubaalaqaha oo kasra iyo takraar faa'iidaysa haddaad sideedii u macnayso oo tidhaahda ilaahay dulmi badane ma aha macno faasidaa laga fahmayaa oo ah haddaa miyuu dulmi yar yahay haddaanu dulmi badnayn labadabana rabbi waa ka nasahan yahay mid badan iyo mid yarba marka dallaam amhilatu mubaalaqaha ka macnayn ee waxaad ka macnaysaa ay bidii dulmin ama bidaalimin oo aslu dulmi kasrada iyo takraarku maaha muraad marka waxaa kaluu ugu sugnaaday cadaabku wa ana allaha wa biana allaha iyo in alleh laysa aanu ahaanin huwa alleh bidallaamin ay bidaalimin mid dulminaya ama bidallaamin ay bidii dulmin mid dulmi u saaxiiba oo lilcabiidi addoommada dulmihiyo alleh inaanu ahayn alladiina waa kuwii kuwa waxaa ku hadlay waa yahuude qaaluu yidhi ina allaha alle caahida waxa uu nagula ballamay ilaynaa annaga allaa nu'mina towraad wuxuu alle nagula ballamay anlaa nu'mina inaanaan rumaynin lirasuulin rasuulna inaanaan rumaynin xataa yaatiyanaa ilaa uu noola yimaado biqurbaanin qurbaan wax alle loogu dhowaado oo qurbaan waa masdarun bimacna ismi lmafcuul waa masdar lagu awilayo ismi mafcuul oo biqurbaanin ay bimutaqarabin bihi ila allah ilaa uu noola yimaado wax alle loogu dhowaado waxaa mutaqarabkee alle loogu dhowaanayo oo taakuluhu ay cunaysa annaaru naartu ay cunayso ilaa uu noola yimaado inaanaan rasuulna rumayn ayaa alla nagula ballamay kitaabkii towraad ahaa qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow qad jaa'akum waxay idiin yimid rusulun rusul rususha oo min qablii aniga iga horraysaa idiin timid bilbayinaati xujooyin cadcad baanay idiinla yimaadeen iyo wa biladii kii qultum aad tidhaahdeen oo qurbaankaas ah ee falima qataltumuuhum maxaa u layseen in kuntum hadda ahaateen saadiqiina kuwo ka run sheegaya hadday runtiin tahay oo aad rumaynaysaan haddii qurbaan la idiin keeno kuwii hore qurbaanka idiinku keenay iska dhaafina rumaysaane maxaa u disheen oo dhiiggooda dhulka ah ugu daadiseen suyuuti waxa uu odhanayaa wabiladii qultum ka zakariya wa yaxya qataltumuuhum sidii nebi zakariya nebi yaxye dee waa layseen oo waa disheen markaa maxaa u layseen kuwii hore hadday runtiin tahay waxay culimmadu halkan ku tilmaameen macnaha ambiyadii umamkii hore iyo ambiyadooda ayaa waxay ahaayeen kuwo markay khaniimo waxa weeyaan soo qabsadaan ama ay sadaqaad bixinayaan khaniimada iyo sadaqaadka meel bannaana intay dhigaan ayaa haddii la aqbalay naarbaa ama dab ololayaa xagga sare iyo samada intuu ka soo dego cuni jiray haddii aan dabkaasi intuu soo dega aanu cuninna macnaheedu waa khaniimada ama sadaqaadka iyo qurbaanka lama aqbalin taasaa markaa ambiyadii hore iyo umamkii hore dhaqan u ahayd tiibaa markaa waxay leeyihiin towraad baana lagula ballamay rasuulba inaanaan rumayn ilaa qurbaankaasoo kale u keeno dabadeed naari ay cunto oo sadaqaad iyo wax lamida intuu bannaankaa dhigo cirka ay yacni naari ka soo degto cunaysaa taa ilaa uu la yimaado tiibaa markaa laleeyahay lagu beeninayaa oo laleeyahay ballantaasi mid jirta ma ahoo towraad laydinkulama ballamin laakiin haddiiba ay runtiin tahay kuwii hore sidaa sameeye maxaa u layseen maa rumaysaan oo raacdaan suyuudi markaa waxa uu odhanayaa kuwan yahuuddan wakhtiga nebi moxamed casrigiisa joogay dee may ahayn iyagu kuwii laayee ficilkaa hore sameeyeoo awowyadoodii horey ka soo jeedeen ayaa ficilkaa falay oo sameeyey laakiin iyaga waxaa loogu nisbaynayaa lianna araadi bilficli ka faacilih waayo qofka ficilka raallida ka ah kii sameeyuu la mid yahay walow wakhtigiisiiba yuu goobjoog noqone oo yahuudda wakhtigaa nebi maxamed noolaa iyo yahuuddii hore ee ficiladaa hore lagu ceebeeyey dee isku mid waxay ka ahaayeen waayo kuwan dambe kuwaa hore waxay sameeyeen raalli bay ka ahaayeen oo laynta ambiyadana dee xataa nebi maxamed dilkiisa waa kuwii doonay ilaah baa ka difaacay allah waxau idhi fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi moxamedow fasbir kamaa sabaruu ambiyadii horee la beeniyeba siday u sabreen u sabir waayo faqad kudiba waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga kaa horraysayba waa la beeniyey markaa shardiga fa in kadabuuka jawaabkiisa waxaynu ka dhignay fasbir kamaa sabaruu waynu soo qadaray oo jawaabka kamaynaan dhigin faqad kudiba markaa jalaaluddiin asuyuuti fa in kadabuuka jawaabkeeda wuxuu soo qadarayaa fasbir kamaa sabaruu markaa jamalkuna xaashiyada hoose futuuxaadka isagoo taqdiirkaa suyuudi tawjiihinaya ayaa waxa uu tilmaamo uu yidhi dee fa in kadabuuka faqad kudiba jawaab loogama dhigi karo oo waxau ihi faqad kudiba rusulun min qablik faqad kudiba laa yasluxu an yakuuna jawaaban limudiyihi binisbati lishardi bizamanin طawiil falaa yasixu tacliiquhu calayhi fahuwa tacliilu lilmuqadar waxa uu yihi jamalku oo xaashiyada hoose ee jalaaleynka uu ka odhanaya fain kadabuuka jawaab loogama dhigi karo faqad kudiba rusulun waayo dee faqad kudiba way ka horreysay wakhti dheer shardiga hore fa in kadabuuka oo nebi moxamed marka la beeninayo iyo ambiyadii hore markii la beeniyey zaman dheer baa u dhexeeyey marka faqad kudiba laguma xidhi karo fa in kadabuuka ilan jawaabki iyo shardigiisu waa isku xidhan yihiin markaa kolba haddaanay isku wakhti ahayn oo muddo dheeri u dhaxaysay fa in kadabuuka waxaa jawaab u noqon kara kaa uu soo qadaray suyuudi oo fasbir kamaa sabaruu ah markaa jamalku waxa uu odhanayaa faqad kudibana waxay tacliil iyo sababayn u noqonaysaa jawaabka muqadarka ah oo macnuhu waxa uu noqonayaa fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi moxamedow hee dee fasbir kamaa sabaruu ambiyadii hore la beeniyeyba siday u sabreen u sabir waayo maxaad u sabraysaa dee faqad kudiba waayo waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga kaa horraysayba waanay sabreen dee sidoodii u sabir jaa-u waxay la yimaadeen rusushaa horee la beeniyey bilbayinaati xujooyin cadcad iyo wazubri kutubtii ayaa ay la yimaadeen iyo walkitaabi kitaabkii almuniiri ee wax kala caddaynayay xaqa iyo baadilka kala iftiiminayey waxaa la yidhi waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaamo wazubur kutubtii oo dhan bay ku dhacaysaa ambiyada lagu soo dejiyey walkitaabi almuniirna towraad iyo injiil oo kutubihii ugu waaweynaa ka mid ah ayay ku dhacaysaa marka waa khaas caam laga daba keenoo lagu cadfay walkitaabi lmuniirna markaa waxay noqonaysaa ay ilkutub yacni kutubtii wax kala iftiiminayso towraad iyo injiil ah ayaa gaar ahaan loo jeedaa haddii la yidhaahdo waa isku mid oo labaduba waa kutubtii caamka ahayduunna cadafku markaa wuxuu noqonayaa min baabi cadfi tafsiir oo kaa horunbaa lasii caddaynayaa ee kama duwana alla waxau ihi kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geerida tii dhandhamin doonta weeyi kulludun iyadoo mudakar ah daa'iqatu oo mu'anasa maxaa loogaga khabray waayo nafsada mudaafu ilayhiga ah kullu nafsin ayaa xagga macnaha mu'anaska ah mudaafkiiyo mudaafu ilayhiguna waa ka shay ilwaaxidi waa shay qudhahoo mudaafku ta'niidka wuxuu ka kasbanayaa mudaafu ilayhigiisa oo kullu nafsin waa sidii shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha oo halkaa markaynu soo maranay minhaa waxaa bannaan damiirka mu'anaskee minhaa shafaada mudaa mudaafka ah in loo celiyo iyadoo mudakar ah waayo mudaafi ilayhigeeda xufratin baa mu'anas ah kanna waa sidii oo kale oo nafsada mudaafi ilayhiga ah ayaa xagga macnaha mu'anaska ah marka mar hadduu mudaaf ilayhigii macnaha mu'anad ka yahay mudaafkuna ta'niidka ah mudaaf ilayhgiisa ayuu ka kasbanayaa taasaa bannaysay khabarka in mu'anas laga dhiga daa'iqatun oo daa'iqun loo odhan waaye ilan waa in layswaafajiyo tataabuqaan mubtadaha iyo khabarkiisuye kullu nafsin naf dhammaanteed yacnii naf waliba daa'iqatu lmowti geerida waa tii dhandhamin doonta wa inamaa tawaffawna waxa uun laydiin oofin doonaa oo laydiin dhammaystiri doonaa ujuurakum abaalladiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayuunbaa laydiin dhammaystiri doonaa faman zuxzixa ruuxa laga dheereeyo cani nnaari naarta laga fogeeyo oo wa udkhilo la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad faaza alla ilaahay dhab ahaan buu u liibaan oo guusha u gaadhay wama alxayaatu addunyaa nolosha tan adduunyadee liidataana may ahaanin ilaa mataacu lguruuri lugooyo iyo kad yacnii kada lagu kadsoomayo raaxadeed mooye wax kale may ahaanin waa un raaxo yar oo lagu kadsoomayo ama dadku ay ku dagmayaan waxaana la yidhi yakfiika can iddunyaa ismuha adduunya waxaa kaaga filan magaca loo bixiyo addunyaa waa min addunuwi ama min adanaa'a waa tii dhoweyd ama liidatay ishtiqaaqeedu labadaa mid weeyi allah waxau ihi latublawunna walle waa laydinku imtixaami oo waa laydinku imtixaami fii amwaalikum xoolihiina dhexdooda waa laydinku imtixaami oo ay bilfaraa'idi fiiha waaljawaaixi yacnii faraa'idda ka waajibaysa waad ku imtixaamantihiin miyaad bixinaysaan mise bixin maysaan jaa'ixooyinka iyo aafaadka ku dhacayana waa laydinku imtixaamayaa wa anfusikum nafihiinana waa laydinku imtixaamayaa oo ay bilcibaadaati waalbalaa cibaadooyinka laydinku kalifay waa ku imtixaamantihiin miyaad la imanaysaan mise waad ka gaabinaysaan imtixaanaadka naftiinna ku dhacaya dhimasho iyo dhaawacbana iyo dhib kalena waad ku imtixaamantihiin miyaa ku sabraysaan mise ku sabri maysaan sidaa aynu soo qadaray waa taqdiirka jalaaleynka allah waxau ihi walatasmacunna wallaahi latasmacunna waad maqli doontaan oo waa maqli doontaan min aladiina kuwii waxaad ka maqli doontaan uutul kitaaba kitaabka la siiye towraad iyo injiil oo min qablikum idinka idinka horreeyey iyo wa min aladiina kuwii waxaad ka maqli doontaan ashrakuu ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey aadan dhibaato ayaad ka maqli doontaa dhibaatada oo kasiira fara badan aflagaado iyo afxumo badan ayaa dhegihiinna kusoo dhici doonta oo dulqaad iyo sabir u baahan wa in tasbiruu haddaad sabirtaan oo dulmiga iyo dararka af iyo adinba u adkaysataan oo watattaquu alla aa ka baqdaan fa inna daalika arrinkaas oo sabirka iyo taqwadaasi min casmi alumuuri ay min macsuumaati alumuuri arrimaha kuwooda la go-aamiyey ee la gooyey ee waajibaadka ayay ka mid yihiin macnaha rukhasul umuurka dee lana samayn karo layskana dayn kara ma ahee waa casaa'imta la waajibiyey ee in lala yimaadaa ay waajib ku tahay mu'miniinta waxaanaynu min macsuumaati alumuur ugu qadar ugu awilay casmiga ayaa faclun oo bimacnaa mafcuul ah marka waa masdar bimacna ismi almafcuul oo casmigu waa bimacna almacsuum kii la gooyey ee la go-aamiyey oo waajib ah daalika ismu ishaaruhuna sabirka iyo taqwada ayuu u noqonayaa oo madkuurnimo ugu noqonayaa walow muana yacni musanno labaaba ha noqdaane fa inna daalik madkuurkaa lasoo sheego sabirka iyo taqwada ahi min casmi alumuuri ay min macsuumaati alumuur arrimaha kuwooda la gooyey ee waajibka ayay ka mid yihiin ee mu'miniinta muhiimka u ah alla waxau ihi wadkur xusnabi allow id waagii akhada allaahu ilaahay uu qaaday mihaaqa aladiina kuwii ballantooda dhaarta lagu adkeeyey oo mihaaqa alcahdu almu'akadu bilyamiin ayay culimmadu ku tilmaamaan wadkur xus dadkana uu sheeg id waagii akhada allah ilaahay uu qaaday mihaaqa aladiina kuwii ballantooda dhaarta lagu adkeeyey kuwaasoo uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwa ahlul kitaabka ah ballantooda ilaahay markuu qaaday xus dadkana u sheeg oo maxaa ballanta uu kaga qaaday latubayinunnahu wallee waydin caddayn oo waydin caddayn culimmadii ahlulkitaabkow marka hu damiirka waxaad u celisaa aqrabu lmadkuur waxaa la soo sheegay kan ugu dhow oo kitaabka ah miihaaqa waa loo celin karaa laakiin waxaa la yidhaha asalku waa cawdu damiiri ilaa aqrabi madkuurin marka waxaa lagaga qaaday ballanta adag latubayinunnahu hu oo kitaabka ah wallee waydin caddayn oo waydin caddayn oo linnaasi dadka waydin u caddayn oo tilmaamihii nebi moxamed ee towraad ku yaalla iyo xaqa kaleba dadka waydin u bayaamin doontaan oo walaa taktumuunahu ka qarin maysaan dadka kitaabka fanabaduuhu dabeed kitaabkii waa tuureen ahlu kitaabkii waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen washtarow waxaanay ku iibsadeen bihi kitaabkii tamanaa qiimo iyo lacag lacagta oo qaliila yar fa biisa maa shay baa allaylehe xumaaday shaygaasoo yashtaruuna ay soo iibsanayaan ama ay soo beddel qaadanayaan macnaha kitaabkay ka dhaqaaqeen waxay siisteen ay soo beddel qaateen ayaa allaylehe liito oo xumaaday weeyi waynu soo tilmaannayoo ahlu kitaabka waxaa lagu canaantay culimmada iyo dadka muslimiinta ee ducaadda ana hadday sifadoodu kala sameeyaan canaantaasi waa ku dhacaysaa oo kitaabka qur-aanka ah haddii si dhaba loogu dhaqmi waayo waxaynu noqonaynaa uun fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi tamanan qaliila fabiisa maa yashtaruun allah waxau idhi laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaaaba oo in lala hadlo ku habboonow ama mukallafow ha u malaynin alladiina kuwa yafraxuuna ku farxaya bimaa aatow waxay la yimaadeen ama ay sameeyeen oo min idlaali innaas sida suyuuti uu soo qadarayo hadlayntay dadka hadlaynayaan iyo xumahay samaynayaan kuwa laba dhacsan ee ku farxaya kuwaa ha u malaynin oo weliba waxay ku darsadeen oo wayuxibbuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa lam yafcaluu waxaanay samaynna in lagu ammaano jecel oo min altamasuki bilxaqi wa hum calaa dalaal sida suyuudi uu soo qadarayo oo ah in la yidhaahdo xaq bay haystaan oo waa hanuunsan yihiin iyagoo habowsan oo iyagoo hallowsan ayay rabaan in la yidhaahdo waa hanuunsan yihiin oo hanuun lagu ammaano iyagoo dadka hallaynaya ayay la dhacsan yihiin oo ku faraxsan yihiin foolxumada ay falayaan marka kuwa sidaas samaynaya ha u malaynin falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas bimafaasatin ay bimanjaatin min alcadaabi fi ddunyaa inay ku sugan yihiin meel cadaab lagaga nabadgala adduunyada oo adduunka cadaab iyo cuquuba ayay halisu yihiin walahum waxaana u sugan cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun ay mu'limun falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas bimafaasatin min alcadaabi ay bimanjaatin min alcadaabi fi ddunyaa meel cadaab adduunyo lagaga badbaado inay ku sugan yihiin hamoodin halis bay ugu jiraan cadaab inuu ku dhace eh walahum waxaana u sugan oo intaa u dheer cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ee fil aakhira oo adduunna cadaab bay halis u yihiin oo looga baqayaa aakhirana cadaab baa hanti waa oy ku hoyanayaan kuwa sidaa samaynaya markaa ruuxu si aanu calaamaadkii iyo sifaadkii ahlu kitaabka u yeelan dee dembiga inuu ku farxo yacni waxa weeyaan kuba faanana ma bannaana wanaagga ama waxa weeyaan waxaanu samaynba oo uu ka radan yahayna inuu doono in lagu ammaanana dee wax bannaan ma aha iska dhaaf waxaanu samayne xataa wanaagguu sameeyey ayaan loo oggolayn inuu ku raadiyo in lagu ammaano dee lagu darajeeyo waayo ilaahay dartii waa inuu sameeyo walilaah allah ayuunbay u sugnaadeen mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi dhulalka lahaanshahoodu wallaahu allana calaa kulli shay shay walba qadiirun kii awooda weeyaan ee awood badan inna fii khalqi samaawaati samooyinka abuuristooda iyo walardi dhulalka abuuristooda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi alleyli waannahaar habeenkiiyo maalinta isweydaarashadooda isweydaaranayaan ee kolba midu soo gelayo kolba midu dheeraanayo midna uu gaabanayo waxaa ku sugan aaya kuwaa lasoo sheegay oo cirarkiiyo dhulalka iyo habeenkiiyo maalintaba ah la aayaatin calaamooyin waaweyn baa ku sugan oo astaan iyo calaamo u ah ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awooddiisa dhammayska tiran liulil albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah ayay aayaadku ugu sugan yihiin waana kuwa kuwantoobaya ee wax ku qaadanaya aladiina ulul albaabkaasoo waa sifatun liulil albaab aladiina kuwa caqliga fayow u saaxiibka ahoo yadkuruuna allaha ilaahay xasuusanaya qiyaaman ilaahay waxay xusayaan qiyaaman xaala yihiin kuwa taagan iyo wa qucuudan xaal ay yihiin kuwa fadhiya iyo wa calaa junuubihim sida jalaalaynku uu soo qadarayo ay wa mudajiciina calaa junuubihim iyo xaal ay yihiin kuwa dhinacooda u jiifa oo jiif iyo joogba ilaahay waa ku xusayaan wayatafakkaruuna waxaanay ka fakarayaan fii khalqi samaawaati samooyinka abuuristooda iyo walardi dhulalka abuuristooday ka fakarayaan si ay ugu aqoonsadaan ilaaha waxaa sanceeye sameeyey marka ilaahay kama fikirayaan oo alla daatadiisa iyo sifadiisa xaqiiqadeeda iyo gunteeda ma gaadhi karaan laakiin waxay ka fikirayaan oo aayad hortooda ka muuqata ah ilaaha khaaliqii makhluuqaadka waaweyn uu abuuray kuwaasay ka fakarayaan xadiidka ibnu cabbaas ee saxiixuljaamica ku sugana rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam tafakaruu fii khalqi illaahi walaa tafakaruu fillaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira u fiirsadoo kuwaan tooboo wax ku qaata laakiin ilaahay ha ka fikirina waayo ilaahay daatadiisa ma garan kartaan mana gaadhi kartaan waxaa laga yaabaa inaad gaalnimo iyo dembi ku dhacdo waayo xaqiiqada daatada alle iyo sifada ilaahay laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu xaqiiqada sida uu rabbi yahay isaga mooye axad ogi ma jiro marka waxa maskaxdeennu ay qaadi kartaa makhluuqaadka inoo muuqda inaynu ka fakerro laakiin ilaahay xaqiiqadiisa kama fakeri karo wayatafakkaruuna waxay ka fakerayaan ulul albaabku fii khalqi asamaawaati waalard cirarkiyo dhulalka abuuristooday ka fakerayaan qaa'iliina u soo qadar xaal ay leeyihiin ulul albaabku rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow maa khalaqta umaad abuurin haadaa kan madkuurkee lasoo sheegay makhluuqaadka waaweynee intaa leeg umaad abuurin baatilan liajli baatilin baatil iyo dheeldheel iyo ciyaar iyo xikmad la-aan darteed umaad abuurin bal lixikmatin baaliqa xikmad xeel dheer oo adiga in lagugu aqoonsado oo keligaa lagu caabudo ayaad waxaasoo makhluuqaada u abuurtay subxaanak ilaahayow nasahnidaada aad ka nasahan tahay inaad dheeldheel waxaa u abuurtay macnaha waxaad ka hufantood ka nasahan tahay makhluuqaadka inaad cabad iyo dheeldheel u abuurtay suurtagal ma aha faqinaa allahayow naga ilaaliy oo naga badbaadi cadaabannaari naarta cadaabkeeda allow naga badbaadi yacni waxa weeyaan waa un isku mid cadaabka iyo naarta laakiin in laysu idaafeeyo waxa baneeyey waa tansiil ikhtilaafi lafdi mansilata ikhtilaafi almacnaa lafdiga kala duwanaanshihiisa la dhigay makaankii iyo booskii macnuhu isagoo uu kala duwan yahay oo kale sidii waxay kala duwan yihiin oo kale iyagoo macnan isku mid ah kol haddii lafdan loo kala duway faqinaa cadaabannaari oo macnaha haddee naarta asbaabtaanu ku geli lahayn allahayow naga dheere oo naga badbaadi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innaka adigu man axadka tudkhil aad gelisa annaara naarta faqad akhsaytahu allailahe dhab ahaan baad u dullaysay oo kaa aad waxa weeyaan u hoojisay wamaa lildaalimiina kuwa daalimiinta ee dembaabayna uma sugnaaninoo ma helayaan min ansaarin kuwa u hiiliya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innanaa anagu samicnaa waxaanu maqalay munaadiya ay nidaa'a munaadin mid dhawaaqayo dhawiqii baanu maqaloo dhegteeda ku soo dhacay waayo waxaa la maqlayaa maaha daatada munaadiga laftiise waa dhawaqa iyo nidaaga ka soo baxaya ayaa samcigu ku dhacaya yacnii nidaaguu ku dhacaya ee munaadiga ku dhici maayo sidaasaynu mudaafka usoo qadarray marka samicnaa waxaanu maqalay munaadiyan ay nidaa'a munaadin mid dhawaaqayo dhawaaqiisaanu maqalay kaasoo yunaadii u dhawaaqayo oo dadka ugu yeedhaya liliimaani ay ilal iimaani iimaanka xaggiisa laamtuna waa bimacnaa ilaa mid dhawaaqaya oo dadka ugu yeedhaya xagga iimaanka ayaanu yeedhmadiisa maqalay muxuu ugu yeedhayaa an aaminuu ay bi an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamanaa dabeed waan rumaynay rabbanaa rabbigayow fakfir noo dhaaf lanaa annaka dunuubanaa dembiyadayada oo wakafir naga tirtir cannaa annaga sayi'aatinaa xumaanahayaga oo watawafanaa na oofso oo na dil maca al abraari kuwa wan wanaagsan la jirkooda allahayow na oofso oo kuwa anna koomacooda ah oo la jirna oo wanaaggooda iyo khayrkooda ku dhex jira allahayow na oofso oo na dil oo wakhtigayaga iyo khaatimadayada khayrkaa ku khatin marka maca al abraari ay fii jumlati al abraar kuwa wanaagsan jumladooda annagoo ku jiroo ka mid ah ama maca al abraari macadu waa bimacnaa calaaye ay calaa acmaali al abraar kuwa wanaagsan camalladooda annagoo ku sugan allahayow nagu oofso culimmadu markaa waxay yidhaahdeen ducadu laysa ducaa'an bilmowt wa inamaa ducaa'an bilkhaatimati alxasana maaha dhimasho waxay doondoonayaan ama ducadu halkay ku dhacaysaa maaha inay inay dilka iyo dhimashada doonayaan laakiin ducadu halkay ku dhacaysaa waa khaatimo wanaag xaalad wanaagsan allahayow nagu oofso oo xilligaadna oofsanaysa ka dhig annakoo xaalad wanaagsan ku sugan macnihii muraadku waa kaa waayo geeri in la tamaniyo dee nahyi baaba ku soo arooro dee nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam laa yatamanayanna axadukum almowt lidurin nazala bih yacni midkiin dhibaato ku dhacday yuu geeri u dalban oo allow idil aanu odhan hadday lagama maarmaan u noqoto inuu sidaas samaynayo waa inuu yidhaahda allaahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafanii maa kaanat alwafaatu khayran lii ila ilaahay baa og oo isagu wax ma oge hadduu ka fursan waaye lagama maarmaan u noqoto wuxuu rasuulku yidhi ha ku ducaysto allahayow inoole intay noloshu khayr ii tahay ina dil marka dhimashadu ay khayr ii leedahay ilain allaa ogo isagu ma oge marka watawafanaa maca alabraar waa khaatimo wanaagsan uun ee maaha dilkii iyo dhimasho in la doondoonayo ee muraadku waa xaalad wanaagsan allow nagu oofso watawafanaa allahayow na oofso oo maca alabraari kuwa wanaagsan la jirkooda allahayow na oofso marka waxaana halkan ku jirta tawasulun bilcamali saalixi oo iimaankiibay ku tawasuleeno rabbi ku baryeenoo fa aamanaa rabbanaa fakfir lanaa makfirada dunuubta iyo sayi-aadkana waxaa la yidhi waxay ku kala dhacayaan kabaa'irta iyo sakhaa'irta oo dee in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum aayaddaasaa laga fahmayaa sayi-aadka in sida haalibkaa lagu idlaaqo sakhaa'irta markaa dunuubta ka horaysaana kabaa'irtay noqon marka yar iyo weynba allahayow naga dhaafo waxba hanoo reebin ayuunbaa macnuhu noqonayaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wa aatinaa nasiimaa waacadtanaa waxaad noogu yabooday calaa rusulika ay calaa alsinati rusulika rusushaada carabadooda waxaad noogu yaboohdo jannaha allahayow nasii macnahana waa faji waxaanu halkaa iyo jannadaa ku geli lahayn weeyi walaa tukhsina allahayow hana dullaynoo hana hoojin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waayo innaka adigu laa tukhlifu lmiicaada ballanta ma baajisid ee ballantaadu waad buuxinaysaa oo marnaba baaqan mayso fastajaaba waa ajiiboo waa aqbalay lahum iyaga rabbuhum rabbigood waa aqbalay waayo annii biannii waayo anigu la udiicu dayici maayo alla yidhi camala caamilin mid camal fale camalkiisa dayici maayo kol haddaanan caamil camal falay camalkii dayacayntaa darteed baan idinku aqbalay macnuhu weeyi oo fastajaaba lahum rabbuhum waxaanay culimmadu yidhahdeen waa iltifaatun min alghaybati ila atakalum oo iyadoo haybo laga waramayo wax maqan ayaa khitaab waxaan ujeedaa takallum loo bedelay si dadka dareenka iyo waxa weeyaan masaamicdooda loo soo jeediyo marka fastajaaba waa aqbalay lahum iyaga rabbuhum rabbigood waa aqbalay ilaan way soo rabi baryeen oo rabbanaa rabbanaa ayay ku soo celceliyeen ilaahay waa aqbalay waayo annii biannii waayo aniguba alla yidhi laa udiicu ma dayacayo camala caamilin mid camal falay camalkii caamilka oo minkum idinka idinka mid ah kaasoo min dakarin lab ah aw unsaa ama dhadig ah bacdukum barhkiin min bacdin barhkiin ayaa ka ahaateen oo waxa weeyaan dad isku asal ah oo aabbo keliya oo aadam iyo hooyo keliya oo xaawo kasoo wada jeedaa tihiinoo waxaa looga jeedaa bacdukum min bacdin ay min aslin waaxid amaba bacdukum min bacdin isku diin iyo isku dhaqan baa tihiin labadaba waa lagu fasiray faaladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wa ukhrijuu oo waxa weeyaan waddankii gaalada dee ka hijrooday oo waddankii islaamka u hijrooday sidii nebiga iyo saxaabadiisa maka ay uga hijroodeen ee madiine ugu hijroodeen faaladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga bixiyey oo wa uuduu la dhibay fii sabiili aniga jidkayga loo dhibo aniga dartay loo dhibaateeyey oo wa qaataluu dagaalamay oo wa qutiluu la laayey kuwa sidaa sameeyey lawkafiranna wallee inaan ka dhaafi oon ka tirtiri canhum iyaga xaggooda sayi-aatihim xumaanahooda wallee inaan ka dhaafi oon ka tirtiri walaw udkhilannahum wallee inaan gelin oon gelin jannaatin jannooyin jannooyinkoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal maxaan jannooyinkaa u gelinayaa hawaaban liajli hawaabin abaalmarin darteed oo min cindi illaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama kaba xaaleeyo sawaaban xaal ay yihiin jannooyinkaasi abaalmarin oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaatay wallaahu allana cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnu thawaabi abaalkiisa wanaagsan oo janno ah ayaa alla agtiisa yaalla tabaaraka wa tacaala aayaadkan inna fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar ilaa aakhiriha waxaa ku soo arooray xadiis saxiixo min xadiisi cataa wuxuu yidhi dakhaltu ana wa cubayd bnu cumayrin calaa caaisha radia allahu canha faqaala cubayd bnu cumayrin xadisiinaa biacjabi shayin ra'aytihi min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cataa anigiyo cubayd ibnu cumayr ayaa caasho u soo gallay markaasaa cubayd ibnu cumayr baa wuxuu ku yidhi caaishaay bal waxaad nooga warantaa wixii ugu layaabka badnaa ee nebi maxamed aad ku aragtay sala allahu calayhi wasalam fabakat way oyday caa'ishi wa qaalat waxaanay tidhi qaama leylatan min allayaali habeen habeennada ka mid ah nebi moxamed kacoo cibaado iyo salaad u kacay fa qaala yaa caaisha wuxuu rasuulku yidhi caaishaay dariinii atacabbadu lirabbii iska kaydaa rabbigay aan caabude qaalat qultu wallaahi innii la uxibu qurbak wa uxibu maa yasuruk waxay tidhi waxaan idhi wallaahi rasuulkii allow dhowaanshahaagaan jecelahay waxa ku faraxti gelinayana waa jecelahay qaalat faqaama fatatahara uma qaama yusallii waxay tidhi nebigu waa istaagay waa tahaaro qaatay salaad buu u kacay oo uu bilaabay falam yazal yabkii xataa balla xijrah kama zuulin nebi moxamed inuu ooyayo oo uu ooyo ilaa dhabtiisii ilmo uu ku qooyey uma bakaa falam yazal yabkii xataa balla alarda dabeed waxay tidhi haddana waa ooyey kama zuulin inuu ooyo ilaa uu dhulkii qooyey riwaayada kale waxay ahayd xataa balla lixyatahu ilaa garhkiisiina uu qooyey ilaa uu yacnii dhabtii uu qooyey oo garhkii uu qooyey oo dhulkii ilmadiisu ay gaadhoy qoysay waa ooyey nebigu habeenkaas sala allahu calayhi wasalam wa jaa-a bilaalun yuudinuhu bisalaa bilaal baa u yimid isagoo salaaddii ogeysiinayo waxa weeyaan salaaddii u sheegaya waa beriga ama subaxa falamaa ra'aahu yabkii markuu arkay nebigii oo ooyaya qaala yaa rasuula allahi tabkii waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar wuxuu yihi rasuulkii allow ma waxaad ooyaysaa iyadoo dembigaagii hore iyo kii dambeba lagu dhaafay qaala afalaa akuunu cabdan shakuuraa wuxuu yidhi alle hadduu sidaa ii yeelay miyaanan ahaanayn addoon allihiisa mahadiya laqad nasalat calaya alleylata aayaatun weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar la aayaatin liuli lalbaab wuxuu yidhi caawa waxa laygu soo dejiye aayaad hoog wuxuu u sugnaaday ruux akhriya oo aan ka fekerin oon u fiirsan macnaha dhexdooda yaalla waa aayaadkaa ina fii khalqi asamaawaati waalardi ilaa aakhiri alaayaat xadiidka cajabta badan ee cabsida badan waxa uu tilmaamayaa hoogga lagagama badbaadayo akhrin la akhriyo keliya waxaase lagaga badbaadayaa in la akhriyo loona fiirsado laga fekero oo la fahmo taasina ay ku dhaxal siiso dhaqan dhab ah taasaa lagu badbaadayaa haddii kale weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha ayuunbaa inoo taalla jacfaru saadiq ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi aayaadkan ducada ee rabbanaa rabbanaa rabbanaa ducada ay muuminiintu ku celcelinayaan wuxuu yidhi shan jeer markay mu'miniintii rabbanaa ku ducaysteen waxaa lagu khatimay fastajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum waxau yidhi markaa jacfar saadiq faman xasabahu amrun faqaala rabbanaa khamsa maraatin anjaahu allaahu mima yakhaafu wa actaahu mima araad ninka arrin iyo kurbo iyo arrin culusi uu cabsi geliyo ee shan jeer rabbanaa ku rabbi barya wuxuu ka baqanaya ilaahay waa ka badbaadinayaa wuxuu raadinayana rabbigii waa ka helayaa rubuubiyada in lagu rabbi baryana sir cajiibaa ku jirto oo idinka arkaya ducada ambiyada iyo mu'miniintu waxay u badan tahay rabbanaa rabbanaa laakiin addoonku rubuubiyada waa inuu dhandhaminayo oo uu dhuuxayo oo ereyga afkiisa ka soo baxaya qalbigiisana uu ka soo go-ayo oo waxa weeyaan isagoo dhadhansanaya oo qalbigiisu qoyan yahay ilaahay isu dhuldhigaya oo u tawaaducaya rubuubiyada inuu rabbi ku baryo waxaa la rajaynayaa wuxuu raadinaya rabbigii inuu markaa ka helo laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad allah waxau ihi laa yagurannaka laa yagurannak nebi muxamedow yaanay kulugoynin adiga iyo ruux kastoo mukhaatab ah haddii khitaabka laga dhigay nebi moxamed waa iyaaka acni wasmaci yaa jaara isagaa lagu soo halqabsaday oo madaxii ummadda ah waxaa loo jeedaana waa ummadda iyo atbaacda waayo waa la og yahay marnaba nebi moxamed gaalo gadgadoonkeeda inaanu ku degmayn oo uu garanayo xaqiiqadooda ilaahay waxau ihi laa yagurannak nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba yaanay ku dagin oo inay ku lugoyn taqalubu aladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay filbilaadi arlada dhexdeeda ay gadgadoomayaan gaaladu arlada ay dhexdeeda taxtaxaashayaan ee kolba dhinacay u socdaan ee ganacsiga iyo xoolahooda iyo xooggooda ay rogrogayaan waxba ha ku dagminoo ha ku lugoyn waayo mataacun qaliilun huwa gadgadoonka iyo waxa aad ku arkaysaa xoog iyo xoolaba mataacun raaxo weeye raaxadoo qaliilun yar uma ma'waahum dabeed hoygooda hantida uhi jahannamu jahannamo weeyaan wabiisa waxaana u xumaaday almihaadu gogol la gogladana ay hiya jahannamaa u liidato oo u xumaatay laakiin aladiina ha yeeshee kuwii itaqow ka cabsaday rabbahum rabbigood lahum waxa u sugnaatay jannaatun jannooyin oo tajrii ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda nusulan xaal ay martisooryo yihiin jannooyinkaasi oo jannaadka aad ka xaalayso ama mafcuulu liajlihiba uga dhigo lahum jannaatun jannooyin baa u sugnaaday oo maxay ugu sugnaadeen nusulan liajli nusulin martisooryo darteed martisooryada oo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaatoo ilaahay ku sooriyeynayo darteed bay jannooyinkaa ku helayaan wamaa cinda allaah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday ayaana khayrun u khayr badan lilabraar kuwa samafalayaasha baariyiinta ah ee alla iyo rasuulkiisaba u dhaga nugul een ka hor iman wa inna min ahlilkitaabi kitaabka kuwii la siiyey waxaa ka mid a laman duul baa ka mid ah kuwaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo wamaakii unsilo lagu soo dejiyey ilaykum idinka xaggiina lagu soo dejiyey oo qur-aanka ah iyo wamaakii unsilo lagu soo dejiyey ilayhim iyaga xaggooda oo towraad iyo injiilah khaashiciina xaalo ay yihiin kuwa u khushuucsan oo isu dullaynaya lilaahi alle isu dullaynaya oo laa yashtaruuna aan ku iibsanayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa aan siisanayn hamanaa lacag qaliila yar ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay abaalkooda ku leeyihiin waayo ina allaha alla sariicu lxisaabi waa xisaabtiisu mid ay dhaqso iyo deg deg badan tahay alleh subxaanahu wa tacaala marka waxaa la tilmaamayaa ahlu kitaabka had iyo jeer la canaanta ee la ceebeeyo isku mid maahe waa kala soocan yihiin oo waxaa ka mid a dee laman yuuminu billaahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhim sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo meliku najaashi iyo waxay la mid tahay aayaddii horeynu soo maray laysuu sawaan min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima yatluuna aayaati illahi ana alleyli wahum yasjuduun yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo isbiruu sabra daacada ku sabra iyo dagaalka jihaadka macaasida ka sabra oo dunuubta ka adkaysta masaa'ibtiiyo mixankana u sabra wasaabiruu la sabirtama gaalada oo sabirkayay idinkaga xoog roonaana idinku kaga xoog roonaada oo ficilka mufaacaladu wuxuu tusiyaa waa ficlu darafaynoo waa ficil labada dhinac ka wada dhacaya markaa gaaladu waa sabrayaan markaad dagaalamaysaan idinkuna waa sabraysaan iyaanse laydinkaga adkaane kaga adkaada sabirka wa saabiruu gaalada la sabirtama oo sabirka idinku kaga xoog roonaada waraabituu heegan ahaada oo waxa aysarku hoosta ku odhanaya waa lusuumu suquuri mancan lilcaduwi min altasarubi ila diyaar ilaa diyaari lmuslimiin waa furimaha cadowga iyo muslimiinta u dhaxeeya oo la laasimo si aan cadowgu uga soo dusin oo halkaa diyaarulmuslimiin aanu uga soo gelin waxaa kaloo lagu fasiray waraabituu naftiinna ku xidha daacad iyo cibaadada labadubana waa soo gelayaan oo alribaatu cala ataacati aw iljihaad daaco ama dagaal kii ay noqotaba naftiinna ku xidha oo ku sabirsiiya waraabituu heegan ahaada oo naftiinna ku xidha ilaalinta xuduudda muslimiinta iyo daacaadka iyo cibaadaadka aad samaynaysaanba naftiinna ku xidha oo cibaadaduna waa ribaad oo nebigu salaada waa kii lahaa fadalikum aribaad fadalikum aribaad marka cibaadaadkuna waa ribaad jihaadkuna waa ribaad labadaba naftiinna ku xidha diyaar u ahaado heegan ahaada waataquu llah ilaahayna ka baqa lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo u guulaysataan wallahu aclam